magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose weliba muddooyinkan dembaha kabadadeena goobo laka gado malaayka noocyaal shil gediisan qaar kumida bulshada isticmaala malaayka ka nool degmada sayti iyo weliba iyo sharaxaadku biyana faa-iidada malaayka iyo ku dareemeen iyo nay walyaabooyinkiyo ka doorbadeen magacay waa mahad maxamed faa-iidada kalluunka horta faaido faa-iido badan buu leeyahay markii loo fiiriyo noocyada kale hilibka markii loo fiiriyo wuu ka faa-iida badan yahay midda koowaad waxaa waaye hilibka kalluunku inta badan calastrol badan ma laha oo saliidda iyo dufanka kuma badna way ku yar tahay midda labaadna waxaa waaye culeyskiisuna waa waa iska fudud yahay oo sida hilibka geela markaad cunto culeys badan buu leeyahay brotiin badan uu leeyahay kan inkastoo brotiin uu leeyahay laakiin haddana hilibkan waxaa ka fudud hilibka kalluunka aad uga fudud marka saas baan is dhihi lahaa waa hilibyada kale waa kaga duwan yahay waan xiiseynaynaa oo dee hilibkii ariga iyo hilibkii geela aan weliganaga haysan jirnay wuu ka duwan yahay marka taasaa yaa sabab u ahan isdhihi karaa magaciyu saddexaan waa faysal maxamed iidle kalluunka waxa uu leeyahay maada la yirahdaan ka wadaa omega fatty acid omega three fatty acid la yirahdaa jirta oo ah mid ka hortagta dhiigkar marka daawan ay u tahay dadka dhiigkarka qabo marka waxaan u sheegayaa inay isticmaalaan kalluunka haddii ay suuragal tahay isbuuci laba jeer inay kalluun cunaan taasi waa qodob koowaad oo faa'iidada uu leeyahay kalluunka saynisnada qaarkood kuwa maraykan u dhasheen ah maalaxdaasa waxay keeneen statistic cilmi baariska keeneen oo ah kalluunka in la isticmaalo hadday suuragalayso bishii dhanba ilaa siddeed jeer inay ka isticmaalaan marka taasna dee waxay ku saleynayaan faa'iidooyinka uu leeyahay dhinaga kale tahaana kumada ganacsatada gadaasa malaayka iyo waliba sharxaadku biyana meelo dhoobley usuunku kuhoyo malaayka iyo oon lahayna magaaladaasaytibata magacii waa cabdinaasir abdiqaadir gaarne kalluunkiina aad baa hadda looga baahan yaha maadaama hadda kalluunka markaan keenno uusan istaagin waxaan u fahmaynaa inay dadka aad u jecel yihiin qaymo kasta uu yahayna ay ku iibsan karaan marka haddana isticmaalkiisana waa zaa'id markii hadda anaga dhankan marna kismaayo noogu yimaadaa oo gaarila ah iyo maruu nooga ammaado kenya gudaheedla kenya nooga badan yahay marka markaan keenno maalinta aan diyaarno waxaan aragnaa inuu weli aad looga baahan yaha uusan noo harin magacii sudaxan cabditax ibraahim maxamed bulshada hadda dhobley joogta oo maadaama dhobley xeeb ay lahayn oo dhul badan ku wolin laakiin waxay diris la tahay kismaayo iyo maxaa la dhahaa gaarisa oo iyadana ay uga sahlsan tahay xaggaas kenya iyo dhanka muqdishoba laga keeno nio bulshada aad bay u jecel yihiin waaga hore waxay aad u xiiseyn jireen hilibka bulshada aad bay u xiiseeyaanoo oo fahansan maxaa micnaha uu leeyahay hilibkan malayga ah